kasakow in dowladda dhexe iyo aqalka hoose ee baarlamanka ay ka kooban yihiin xubno ku yimid awood qaybsi oo kala matala gobolada soomaaliya haddana aqalka sare ayaa leh mas-uuliyad iyo shaqo loo igmaday taasoo sharci yaqaanadu ay ku qeexeen inuu yahay mid matala dowladda ama ku matala dowladaha xubinta ay ka yihiin dowladda federaalk islamarkaana isha ku haya arrimaha maamul goboleedyada mid ka mida xubnaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan natiijada kasoo baxday shirkii maamul goboleedyada ee kismaayo senator ayuub ismaaciil yuusuf ayaa qadka muqdisho ugu waramay waryaheena jacfar kuukaay
qodobada ka soo baxay ee shirka maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo qodobo qaar oo aan isleenahay waxay ahayd in bal wax la tashiyale la sameeyo aqalka sare oo aan la sameyno qolooyinkan maamul goboleed aysan sameyn baa meesha ka muuqatay marka aqalka sarena waa matalaada rasmiga ah ee dowlad goboleeda ee dowladda dhex fadhiya marka iyagana dowladda federaalka ah bay ku dhaliilayeen in aanay wadatashi kala samayn go-aanada qaarkood adinkana iyagabaad hadda leedihiin nalamaanay tashan wax la tashiya oo shirkan waa dhacay muddadii uu qabsoomayey muddadii uu socday maanta annaga waxaan ula mid nahay dadkaas soomaaliyeed warmurtiyeedkaad arkay laakiin matalaadii rasmiga ah ee dowlad goboleeda laga soo doortay waa xildhibaanada aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka xildhibaanadaas ayaa waxay yihiin nimanka isku xiraya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedadii taasna ma dhicin marka hore waxay ahayd in dowlad goboleed ay la tashi la sameeyaan senatarada deegaanadooda ee baarlamaankooda ay soo toortaan kadibna wixii khalada ay tabanayaan ama cabasho ah ay fariin ayag usoo diraan kadibna dowladdii aan u keenno wixii khaldanna laisla fiiriyo wixii saxanna laisla fiiriyo waaya waxaad sheegtay inaad matalaada rasmiga ah ee maamul goboleedyada ee dowladda dhexe aad adinku tihiin buuq baa muddooyinkan ka jiray ee qaar ka tirsan maamul goboleedyada weli intaad fadhiisateen ajandaha ma ku darsateen dhibaatooyinka maamul goboleedyada ka jira oo ragga matalaya maamul goboleedyadaasi ma soo bandhigeen waxa ay tabanayaan maamuladooda senataraa tegey galmudug kuwo kalena deegaano kale ay tegeen wixii warbixin in laga dhegaysto kadibna insha allah aan soo saarna wixii nooga aadan tahay rajeenaya tan iyo markii laydin soo doortay muddo baad joogtaan xafiiska intaad la xidhiidheen madaxda maamul goboleedyada ma weydiiseen waxa ay tabanayaan shacabka ku nool ee maamul goboleedyada laftirkooda ma ka warhaysaan oo dhibaatada iyo waxyaabaha ay tabanayaan intaad waraysateen xog ururin ma samayseen mise sidaad xamar u timaadeenba xafiiska waad iska fadhiseen senatarada intooda badan deegaanadooda dib ay ugu laabteen qaarkoodna waa soo laabteen dhawaanna waxaan filaynaa isheeg guddoomiyaha iyo wafdiga hogaaminayo inay soo maraan maamul goboleeda bal si xaaladooda sida gaarkaa looga warqabo annaga mas-uuliyad baa naga saaran wakiil baan ka nahay dowladdan ama xildhibaanan hadda jira ku hor waa ka duwan yihin waa dad deegaan deegaanada laga soo toortay marka waxaan rajeenaynaa insha allah bal arrintan in la xalin doono aqalka sare iyo baarlamanka jamhuuriyaddana uu shaqadiisa qabsan doono hadduu alla maxaa idinkala gudboon marka hadda adinka maamul goboleedyadii madaxdoodii waa ay shireen golo wadatashiya bay samaysteen go-aanada aad aragtay bay soo saareen hadda maxaa la gudboon xildhibaanada federaalka kuwa baarlamanka amaba kuwa aad adigu ka tirsan tahay aqalka sare wallahi wadankan dastuur buu leeyahay dastuurkiisaasaan lagu dhaqmi doonaayo ciddii cid walba shaqada ay leedahay iyo waxa ay qabsanayso dastuurku ku qoran yahay marka insha allah waxaan rajeynaynaa in dastuurka loo hoggaansamo qof walbana dastuurka shaqadiisa meesha uu ka siiyo oo gudan doono ugu dambeyntii aqalka sare amaba adigu maadaama aad tahay mudane aqalka sare ka tirsan sideed u aragtaan eedaha madaxda maamul goboleedyadu ay usoo jeediyeen dowladda dhexe
wallahi dowladda dhexe wixii ay maamul goboleed ay ka tabanayaan oo khalada ay soo jeediyeen annagana waxaan diyaar unahay inaan dowladda dhexe kula xisaabtano markaan ogaano aan fiirino eedamahaas inay yihiin mid saxan maamul dowladda dhexena wixii ay khalad ama iisheeg wada shaqeyn la-aan ay ka tabanayso federaalka inaan fiirino oo aan ka shaqeyno bal sidii si wadajira loo shaqeyn lahaa waddankan muddo dheerba dhibaata kusoo jiray wakti yar baan haysanaa oo saddex sano iyo xoogaa ah waddankanna waxaan rabaa in doorasho la gaarsiiyo bal in isqabqabsigan si un looga baxo oo shacabka soomaaliyeed dhibaataysan dowladda iyo maamul goboleedyada ka sugaya in ay waxa ay hawshan ay hadda jiraan howl ka weyn ay qabtaan oo u baahan ummaddan iyo shacabkan soomaaliyeed masiirkooda in laga taliyo taasna way u baahan tahay nin walba soomaaliyeed ama madaxda soomaaliyeed sida gaarka kuwal maamul goboleedka inay iska saaraan mas-uuliyad gaar ah
kaasi waxa uu ahaa senator ayuub ismaaciil yuusuf oo qadka tilfoonka ee magaalada muqdisho ugu warramaya wariyaheena jacfar kuukaay